aqalka sare furitaankiisu wuxuu noqonayaa labiiyo tobanka bishan bisha julaay labiiyo tobankeeda ayuu furmaya haye waxyaabaha ugu waaweyn oo ka hadli rabtiin oo miiska yaalla hal iyo laba bar wax nooga sheeg waxyaalada ugu waaweyn waxa weeye waxaan rabnaa anagu hadda jadaha ugu weyn ee meelmarintiisa aanu rabno xilligan inuu socdo kalfadhiga labaad waxa weeye duba eegista dastuurka weeye
waa tahay eegista dastuurka iyo wixii shuruuca ee ka soo gudbaa xukuumadda iyo golaha shacabka ee na soo gaadha ayaan furinaynaa waa tahay waxaan saaka idaacaddiinaan maqlaayay waxaad ku bilowdeen maanta waxaa furmaaya iskoola boliisia ka furmaaya kalfadhigii labaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa tidhaahday haye
kalfadhiga labaad ee furmayay wuxuu ahaa kalfadhigii golaha shacabka waa tahay waxaan rabaa inaan idiin sheego baarlamaan marka la leeyahay labada aqal oo wada jira weeye baarlamaanku waa garta laakiin aqal waliba gaarkiisa ayuu yahay kaana waxaa la yidhaahaa golaha shacabka kana waxaa la yidhaahaa aqalka sare haye midna ee midna gaar uma aha baarlamaan